xilli magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka dowlad goboleedka jubbaland lagu dhaariyey garsoorka cusub ee gobolka gado ayaa waxaa garsoorka cusub lagu booriyey inay si hufan oo daacadi ku dheehan tahay ugu adeegaan shacabka jubbaland si looga fogaado wax kasta oo keeni kara isku dhexyaac iyo cadaalad daro xeerlaaliyaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland mudane nuuradiin maxamed khaliif ayaa ka hadlay mudnaanta uu bulshada u leeyahay garsoorka saxda ah islamarkaana ay ka shaqaynayaan siday bulshadu ku heli lahayd garsoor sax ah maxkamadaha degmooyinka gobolka gado sida ay u dhan yihiin degmo walba waxay ka kooban tahay garsoorayaal loo magacaabay iyo xeer ilaaliyayaal marka laga reebo degmada ceelwaaq marka laga reebo ujeeddada degmada ceelwaaq ay u hadhayna waxa weeye si aan u ilaalinno qofka doorkiisa markii xayaysiinta ayaa waxaa ku jirtay qof walbaba inuu soo codsado degmada uu rabo inuu ama garsooro ka noqdo ama xeer ilaaliye ka noqdo sidaa daraaddeed guddiga adeega garsoorka iyo howlwadeennada garsoorka mayna helin cid soo codsata degmada ceel waaq marka guddiga waxa uu gartay in arrinteeda laga dhigo special case laga dhigo arrin gaara laga dhigo wakhtiga dadkii tartamay ee codsadayaasha ahaa ee gobolka usoo tartamay hawshoodu dhammaato in iyagana laga dabageeyo oo kiiskeeda gaar laga dhigo sababtay u hadhay mudane madaxweyne degmada ceelwaaq sidaa weeye waxaanaan helin qof soo codsada ayaanaan helin mudane madaxweyne dadka halkaa fadhiya oo isugu jira garsoorayaal iyo guddoomiyeyaal iyo xeerlaalayaal isugu jira dhammaantood waa dad soo bartay shareecada iyo qaanuunka soo bartay weeye sida ay u dhan yihiin qof walba dokumentigiisa waxaan ka hubinnay institutionkii ama jaamacaddii uu ka soo baxay baan ka hubinnay dokumentiga uu sitay inuu mid sax a yahay ayaan ka hubinnay marka dowladda jubbaland iyo dhammaan bulshada soomaaliyeed waxaan ugu hambalyaynaynaa annagoo anoo ku hadlaya guddiga adeega garsoorka jubbaland iyo bahda cadaaladda anoo ku hadlaya in maanta halkan ay fadhiyaan dadkaa qurxoon ee aqoon-yahanka ah oo u diyaarsan una darban in ay ka shaqeeyaan oy hormariyaan cadaaladda waana midda uu hadafkeennu yahay madaxweynuhuna nagu hogaaminayo oo ah adeeg cadaaladeeda hufan in meel kasta la gaadhsiiyo